soomaalidu waxay tiraahdaa hiliga dhulka taalo wilasha gacanta lagu hayo tee gowracaa arrinteedu waa arrintaas xildhibaan muuse warsame cumar oo qadka telefoonka inuu ku warramay
abshin si aad la socotid baarlamaanku sanadkii waxa uu leeyahay laba fadhiyo caadiya oo wadaadhaca bisha jun shan iyo tobankeeda iyo bisha oktoobar koob iyo toban koob iyo soddonkeeda labada fadhi mid walba waxa ugu muhiimsan xisaab xirka sanadkii tegey iyo anfusinta miisaanada sanadka cusub ay u kala qaybsan yihiin sidii kale oo kalfadhi yimaada waxay ku yimaadeen kalfadhi aan caadi ahayn kalfadhigii hadda bishaan dhexdooda ahaa waxaa kalfadhi aan caadi ahayn ay xukuumadda u baahatay hore ku saabsan oo diishidaalka in loo anfixiyo si aad la socotaan reerka macan diishidaalku wuxuu galay mudan xagga sharciga ah qaabkii la rabay uma uusan ansixin arrintaasi waxay keentay in ay xasaasiya ka dhalato gudoomiyaha baarka ramaanka oo kuwa waaqay go-aan aan nidaamka waafaqsanayn xasaasiyad baa ka dhalatay xasaasiyaddaas waxay sababtay in haddii sharcigaas saa ku baxay shaqadii dambe oo sii socon lahayd ay cabsi weyn ka gasho in lagu qaado ama lagu dhaqaado jibintii nidaamkii dastuurkii xoroosaadka ka farcamayey oo guddoomiyaha go-aanka khaldan oo ugu dhawaaqay xildhibaan afjirdayaal fara badan ayaa fadhigani lagu iclaamiyey waktigii uu bilaabayey in looga doodi doono oo ay ka mid ahaayeen golaha xukuumaddaas xilkooda qaar ka mid ah golaha garsoorka sida sharciyada oo kale markay arrintani idinkama muuqato in aad ka doodeen oo aad meel mariseen ajendayaashiidii hor yaallay marka laga reebo sharcigii macdinta iyo batroolka oo kulaad idinku kala riday marka maxaa u sababa sideedaba in arrimihii kale ay si qarshoon leh baarlamankii ugu doodaan arrinta ajendayaashu way banaayeen kuwaasna kamid bay ahaayeen sidaan kuu sheegay adiga markii xeerka ugu horreeyada uu ka dhashay xasaasiyaddaas dhinaca shuruucda oo laisku khilaafay guddoonkii golaha wakiilada ama jeelinkii waxaa galay cabsi weyn maadaama oo qalab cad uu ku fallaafayay wuxuuna ka warwareegay siduu baarlamaankii shirka ugu ogaami lahaa ugu furi lahaa halkaa ayaa waxaa ku daaqatay bisha fadhi kale oo hawshii la qaban lahaa oo ay ka mid ahayd ansixinta golaha xukuumadda inay ku daaqato markay guddoonkii baan hor imaanin baarlamankaa sidii khilaafkii usoo dhexgalay baad leedahay miya guddoonkii aan hor imaanin baarlamaankii wuuna ka warwareegay baarlamaankuna inay shaqeeyaan oo ay shuruucda baasfurayaan diyaar bay ahaadeen guddoonka ayaa ka warwareegay
guddoonku waa saddex xubnood guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad markay saddexdaba mid ka mid ah oo qudha miyuusan xildhibaanada hor imaanin
guddoonku waa isla tiyiin arrintana waa hiliya ka raabay u dhamaayeen waayo guddoomiyana waxaa midkii u dhawaaqay go-aanka qaladka ah gudoomiye ku-xigeenka ruuxiisa wuxuu difaacay sidaad la socotaan idaacadaha uu ka sheegay inuu go-aankaasi u dhacay si saxa taasi marka waxay muujinaysaa inay isku daraf ahaayeen xildhibaanadu intoodii kale ma fadhiday fadhigani maadaama sagaal iyo tobankii ee bisha uusan ku ekeen xildhibaanadu kulligood way imaanayeen kulankii loo baahnaa shirku mararka qaarkood wuxuu ku furnaa soddon iyo afar xubnood marka way imaanayeen soddon iyo afar xubnood kulankii loo baahnaa way imaanayeen maxaa markay guulow laga gaaray ajendayaashii idin hor yaallay in aad ku ansixisaan fadhigani
wax guura lagama gaarin madaran karo hadda guul ayaa laga gaaray maadaama aan la fadhiisan oo aan wixii uu dhex gelin arrintaasna sababteeda waa midda aan idiin sheegay go-aankaas waxa arrintaa waxaa qaatay jeerinka eedeeda hase yeeshee kullo qofka haddii sharciga ku dunto annaga waxbaa nooga qaran ama xeeroosaad ha ahaato ama xilgulisho la-aan ha ahaato waktiga ay munaasib ku tahay ayaa tallaabo laga qaadi doona haddii ilahay haddii wax idinka qoran yihiin qofka sharciga baarlamanka amaba xeerosaadka u degsan dalkaba kutunta markay arrintanna ay noqotay mid ajandayaal hore ay idinku dhex yaaleen oo aad kaga doodi leedeen oo inan ku ansixinin eedeynteedana aad ku tuurayso guddoonka baarlamanka maxaa baarlamanku la oran karayaa iminka waa ay ku tallaabsan karayaan amaba waa ka suuragal in ay ku dhaqaaqaan
xadidan oo muddo shan iyo toban dalka kooban ah shan iyo tobankii bisha sodonkeeda ayuu warka hase yeeshee waxaan filayaa kalfadiyada xiga oo usoo horaya kalfadida bisha lixaad inay arrintaasi alimaan doonto haddeena de haddii nimankii ay guddoonka ay ka wareereeyeen baarlamaankiina de ay fadlan qaadayan loogu yeeray oo safare ku kala yihiin gobollada lababu ku kala maqnaa qaybahooda way iska noqnoqdeen laakiin arrinta xisaabtankeeda u xumaanayaan kalfadigan kalfadida ku xiga iyagana waxa weeye wax aan walaha u qalmin ayay meesha ka sameeyeen somaalida waxay tiradaa weliba dhulka taal weliba gacanta lagu hayo tee lagu gowraca arrinteedu waa arrintaas waa maadsanyahay xildhibaan muuse warsame cumar oo qadka telefoonka inuu ku warramayey markaasna inuu ka warbixinayey fadhigii golaha baarlamanka ee aan caadiga ahayn kaasi oo shan iyo tobankii bishani oo caawa gabagaba ah baarlamanka u bilowday maalintii shalayna ku eka dhegaystayaal barnaamijkii qoramada raadiyaha idaacadda garowe hirkeeda f m siddeetan iyo sagaal dhibic shan magahertis iyo weliba bog internetka w w dot radio garowe ayaynu ku guda jirnaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland mudane salaad xareed cali xaalada barlamaanka caadi weeye saad og tahay ama warqadayda ku soo gaareen waxa weeye barlamaanka waa la waa waa furnaa waxaa la keenay ajeedaa la keenay ajeedadii waa laga dooday ajeedadii waxay ku dhamaatay laba iyo labaatan iyo kow iyo labaatan cod wada cod wada xambaara waxaa yeeshay guddoomiyaha barlamaanka saasay waxay ku xidhantay laba iyo labaatan ma garatay marka codkaasi sidee buu u dhacay ma qaab sharciya mise qaab aan sharci ahayn
gole waxay leedahay sharci maahan guddoonka iyadu le waa sharci waayo hadda qodobkii qabsayar aad warqadan ku aragtay oo la leeyahay qodobka saddex iyo toban saddex iyo toban xarafkiisa leh wuxuu sheegayaa inuu leeyahay guddoomiyaha la algeria laakiin inay ku doonaysaa ay leedahay markii wareega saddexaad buu yeelan karaa haddii uu meesha tiri xog buu leeyahay geria markii ay jinjir bardo noqoto arrintaas fasalkeeda waa la istaagaa ma garatay marka ka shaksiyan adigu maadaama xildhibaanada aad ka mid tahay sidee baad u aragtaa ma sharci baa mise waa sharci daro
anigu waxaan u arkaa inay sharci tahay haddii loo baahdana waxaa loo baahan yahay wuxuu qofku ilaadis waa qalbami karaa qalbi waa dhici karaa wax waa dhici karaan in laysugu noqdo sharciga laysugu noqdo barlamaanku kuwoodana sharci yaqaan maahin waxa weeye dad bulshada ka yimi subjectyo badan bay kala duwanaan karaan wixii kala la doonayo la doono qodobkaasi ma sharcigaa dadka aqoonta leh ee sharci yaqaanka ama takhasuskooda yahay bay ku habbooneed haddii aan ay shaki galo mideeda kalena waxa weeye arrintu waxa weeye saasay ugu taallaa qodobka la qabsiyana qodobyo badan baan maqlay qodobadaasna markasoo qodobkaas saddex iyo toban lix qodobkaas waxa weeye by law weeye constitutional maahin laakiin waa by law markasta uu faafinta rasmi kusoo baxday oo sharci buu yahay haddana fasalkii waa laisku haystaa ma garad waan gartay markay xildhibaanadan iyagu ku andacoonaya in anshax aysan ahayn in sharcigii macdanta iyo batroolka looga doodayay oo aan la meel marin waxay qabsadeen qodobo ka mid ah xeeroosaadka baarlamanka sida afartan iyo lix dhibic sideed afartan iyo lix dhibic toban marka idinku qodob ma u haysaan maadaama aad leedihiin sharci ayaa lagu meel mariyey waxa weeye qodobkii ka hadlaya waa qodob dastuuriya qodobyada hore aad sheegaysa waa qodob dastuuriya laakiin qodobka laisku haystay waa qodobka saddex iyo toban lix sida aad warqadana ku haysaan oo ku xira dawlada ku xiran ama saxeeraasaadka ku salaysan laakiin qodobiyada hore oo oo oo oo oo oo oo oo sheegayaan afartan iyo lix toban sideed waa waxa weeye wax wax meesha ku cadaaran oo ku jirta ma ahayn waa iska tira digsi ma garan marka guddoomiyuhu in marka koowaad isla markiiba uu codkiisa halbeeriga ku darsado xildhibaanadu haddii barbardhac ay noqdaan sharci nooceeya ayaa qoraya sharciga waxaa xeeraasaadka inuu qorayaa guddoomiye wuxuu leeyahay algeria halkaas buu wuxuu u fiirsaday ee kasii wuxuu ka cadda qaaday marka codka geeya sidaas bay ku noqotay inay labaiyo labaatan ku noqoto iyo kow iyo labaatan ma garan xildhibaanadii maalmihii ugu dambeeyey dadku waxay hadal hayeen khilaaf soo kala dhex galay caalamkoo dhan ayay arrintani gaadhay markay dadka ayaa ka cabsi qabaa in arrintani ay si kale isu bedesho maxaa idinka go'aansan maadaama godoolkii sare ee baarlamanka aatiin xilku marka waxa meesha gaara ama sunada ha gaarta ama caalamka ha gaarta ama meesha kasta ha gaadhe waxa waa arrintii waxay waxaa isfuran waxaa isfuran puntland iyo baarlamaanka iyo bulshooyinka puntland baa isfuran had jeerna ma qabo inay khilaa arrintaas dhacdana aniga waxaan u arkaa inay kala tahay waayo puntland xisbiya ma kala laha baarlamaanka guursadaa soo xogtay hal xisbigeeda guursaday haysataa marka wixii qaldan waa la saxayaa wax haddan oo sida oo culus anigaanu u arkay maahin inta inta yani xoogaa yar tallaabsatay waxaa socneyd inay dadka kulistushaqiiyada yaqaan inay la kaashadaan arrintaas wata oo kodob sharciga hadaaraan laakiin xarabka qoritaankiisa micno badan bay sameynaya ma garan warbaahinta waxay soo gaarsiiyeen xildhibaanadaasi ka biyadiidsan qoraallo ay idinkaga dalbanayaan in aad soo celisaan xeerkaasi ka doodistiisa marka ma laga yaabaa idinku in aad soo celisaan xildhibaanadii si mar kale ay uga doodaan
saxaafadu amar ma siiso ama qofna amaad ma siiyo lala fadhiyaada waxaa la keenaa mooshin arrintaasi tagoorta lasoo hodhigo baarlamaanka lasoo hodhigaa baarlamaanku kow iyo labaatan maaha laba iyo labaatan maaha saddex iyo labaatan waa lixdan iyo lix xubnood lixdan iyo xubnoodkaas baa la fadhigaa arrinta waa laga doodaa hadday baarlamaanku dib u arkaan in sharcigaasi uu qaldanaana dib baa looga doodaa meel baa laisla dhigaa laakiin warqado la qoray ama saxaafo la geeyey iyo xaaroosaadka ama sharciga baarlamaaniga kuma salaysna ma garad waxaa nagu maqalaa in warar na soo gaaraya ay sheegayaan izimo ka mid a izimada dowlad goboleedka puntland in kulamo ay idinla yeelanayeen maanta ilaa shalay markay kulamadaasi tafaasiil dheeriya ma naga siin karaysaa waana ka siin karaa waxay leeyihiin badeedeeyaha sida adiga ida la xariirtaan u malaynaya saxaafadu kama war laha xabiibka dowlada hoose ee gobolka caasimadda baan u malaynaya garowe inay ku shirsaayeen wixii u masaalixa ummadda soomaaliya ayagoo guursiya ama darbigeedida ummadda ah waxay ka shiraayeen baan u malaynaya wixii masaalixay u arkeen wixii masaalixay arkeenna golaa xukuumaddana waa gaarsiiyeen golaha baarlamaankana guddoonka bay isgaarsiiyeen waa ka wada hadlanay wixii xal u baahan ama wixii wadaqabadana waa ka wada hadalka ma garan ugu dambeyntii gudoomiye su-aasha aan kugu soo gabagabaynayo waraysigani waxay noqonaysaa maadaama xildhibaanada ka biyadiidsan meelmarinta sharciga batroolka iyo macdanta ay si weyn uga caraysiisay adiguna aad tahay hogaankii oo ku-xigeen aad u tahay baarlamanka maxaad ugu baaqleed oo aad u soo jeedin lahayd waxaan wixii baarlamaanku isu qabo golu leeyahay golahaas baa lagu kala baxaa anigu haddaan guddoonkeeda ahayna guddoonka dabaxeeyeen baan ahay waxaan waxaan hogaaminaa ama seexagnaa sida meeshaas ama meeshinadaas ama adiladaas lagu socotaban ragnaa marka lama kala xigo ninka xildhibaanka ah haddii wuxuu ka taganayo golaha dhexdiisa ha keeno waxaad moodaa afar san iyo labaatankii inay dhinaca martay tirada xodkigana wata adkaaday dacwa qabnaa maahin haddii dacwo la qabana waxaan isjeenaynaa in golawinka golaaweynka in la keeno lagaga doodo wi hadday gar leeyihiinna garkooda ay qaataan hadday gar lahaynna hadday garka ay ku qancaan ay yidhaahdaan waa qanacnay arrintu waa sidaas waxaan rajaynayaa in islaamo masaalixu madeedna laga tashay laga taliyo wixii qaldanna meel ma jiro haddan waxa laga hadlaya un war maxaan maxaa waddankan ummaddan shacbigaan baahan xaggee wax looga raadiyaa xaggee wax og xogaada laga hadlaya meesha ma aha heli ma laha ceelkaan ceel hadii khayr haddii soo baxo khayrkana waa laga waadaa marka inaas qaraga loo fatalo cidda ku meel fatalo balmicii looga dhaqaadino sidii ummaadda soomaaliya aan loo deeqeeyo tusalaalka buro ama muddada yar aynu ku arkay si sharaf leh oo xushmad leh aan u wada shaqeyno wixii qaldanna hadda golihii hortiisa laga keeno laga maciisiyo iyadoo aan meelo kale loo gudbiyo aan waxba ka qaban karin ma garan waa maasiyay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland mudane islaan xareed cali oo qadka telefoonka barnaamijka qorobada